أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني واخشوني ولا تشتروا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay suurat ulmaa'ida tafsiirkeedii aayadda soddon iyo shan ayaan caawa ka bilaabaynaa alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala isagoo muminiinta la hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliga rasuulkiisa rumeeyo ittaqu llaaha ilaahay ka baqa oo ka gaashaanta cadaabkiisa oo wixii cadaabku idinku soo gaaraya ka dhowrsada wey wabtaquu dalba oo raadsada ilayhi asaga intii ka ah alwasiilata dariiqii aada ridladiisa iyo jannadiisa iyo hawaabkiisa aada ku gaari lahaydeen ood cuquubadiisa ugu badbaadi lahaydeen ood ugu dhowaadi lahaydeen qurbo aada ugu dhowaan lahaydeen raadsada wajaahiduu jihaadana fii sabiili jidka alleh oo naftiinna la jihaada shaydaanka la jihaada gaaladana la jihaada iyo munaafiqiinta lacallakum waxaad mudan tihiin ood xaqiiqo ku tihiin tuflixuuna inaad liibaanaysaan alla subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo sheekeeyey ballamadii yahuud iyo nasaaro laga qaaday iyo ballankiisi u buriyeen oo ballankii alle ay ka soo bixi waayeen iyo haddana dacaawi baatila iyo sheegasho waxba ka jirin ay sheegto ee naxnu abnaa-ullaahi wa axibaa oy qaladaad badan ay ku kaceen weliba qaladaadkaay ka mid tahay inay ayagii iscolaadiyaan oo islaayaan markaasaa waxaa looga sheekeeyey khabarkii labadii aadamu isdishay iyo fasaadkii ay dhulka ay ku bilaabeen ay sameeyeen iyo markaas ilaahay inuu jideeyey qofkii qof xaqdarro ku dila in jariimadiisa ay la mid tahay fakaannamaa qatalnaas jamiican qofkii qof badbaadiya oo badbaadidiisa iyo noloshiisa iyo nabaddiisa ka shaqeeyana fakaannamaa xilnaa simicanu haddana markaasaa waxaa la sheegay kuwa ilaahay rasuulkiisa la xarbinayo oo dhulka fasaadinayo xukunkooda in la iska qabto in ama inta la dilo la deldelo hadday dadka laayaan waxna ay dhacaan ama la dilo hadday dadka keliya ay laayaan ama lugaha iyo gacmaha la goyo haddii ay wax dhacaan ama la eriyo haddii ay maaragtay argagixiso iyo cabsiin iyo waxyaalahaas ay keliya ay ku gaabsadaan markii marka dadkii mujrimiinta ahaa maanta ma arkaysa jidkoodii la sheegay ayaa waxaa leeyay mu'miniinay dariiqaas idinma habboona dariiqa ilaahay cadaabkiisa lagu mudanaayo oo shaydaannimadaa idinma habboonee jid wanaagsan qaada oo waa maxay ilaahay inaad ka baqdaan oo ilaahay ridladiisa iyo maaragtay hawaabkiisa iyo aakhiro jannadiisa iyo badbaadidiisa addunya aakharaba inaad wasiilo u samaysaan iyo qurbo wasiiladaasna waxaa weeyaan waa daacada alleh subxaana wa tacaala waa ilaahay oo la rumeeyo rasuulkiisa iimaan saadiqa oo jaazima oon shaki lahayn la rumeeyo wanaaggii iyo wixii la isfaray awaamirtii waajibaadkii sunankii la oofiyo wixii ilaahay laga reebo oo muxaramaadkiina laga haro marka wasiilada waa camalka saalixa dadaa markii dambe wasiilada waxay u qaateen in owliya la baryo bijaahi fulaan ilaah waxay ku siiyey bijaahi alowliyaa bijaahi almustafaa bijaahi alambiyaa oo qofku camalkiisaba aadina ummad kale oo ku larnaado wasiilada marka loo jeedaa ma ah wasiilada ilaahay uu qur-aan ku sheego ilaahay loogu dhowaanayo waa camalkaaga saalixa iyo iimaankaaga waxaa la yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna dadka ay caabudayaan ay baryayaan oo ciise iyo owliyadii ambiyada malaa'igta yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiilata ayagaaba ilaahay qurbadiisa rabo daacada ugu dhowaanayo ayuhum aqrabo midkood ilaahay u dhow xora weli ilaahay ridadiisa iyo inuu sii dhowaado kam intee ambiyada nabigeena ugu horreeyay cibaadaysa jireen iyadoo ilaahay gafar allahu maa taqadama min denbi wamaa ta'ahar oo haddana ilaahay usii dhowaanayo baabahumi sal allahu calayh wasalam soo maa marka ilaahay waxa loogu dhowaadaa waa iimaanka iyo camalka saalix haddaad tawasulaysidna ood ilaahay wax igu sii aada leedahay waxa uun ku tawasulaysaa ilaahay asmaa'iisa sifaadkiisa yaa kafuuru ikfirlii yaa raxmaanu irxamnii yaa rasaaqu irzuqnii yaa tawaabu tub calaya aada leedahay asmaada ilaahay waxaad kaloo tawasulka weyn ood ku tawasulaysaa camalkaaga saalixa ilaahu salaadee naga aqbal iyo soonkee naga aqbal markaad leedahay maxay tahay macnaheed ilaahu hawaab igu sii soo maaha rabbanaa waaatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik innaka laa tukhlifu lmiicaad ilaahu rusushaasa waxaad maaragta noogu ballan qaaday lisaankooda nasii waan ku rumaynay rabbanaa inanaa aamanaa waan rumaynay fakfir lanaa dunuubanaa waqinaa cadaaba naar waa tawasul iimaanka iyo camalkii saalaxa ku tawasulaysa asmaada ilaahina waa lagu tawasula waxaa koo dhigi kartaa qof saalixoo ducadiisa noo ducey sida saxaabadaba nabiga roobdoo noo weydiiy noo ducey hadday cuntada yaraato noo ducey cuntada inay barakooto qofka saalixa ducadiisa waa lagu tawasula amaa sida hadda caadiga inadha bijaahi lawliyaa bijaahi lmursaliin bijaahi lmalaa'ika hal meeloo qur-aanka ma ku aragteen iyo xaadiidta nabiga laleeyahay bijaahi ibraahim iyo bijaahi mustafa iyo bijaahi jibriil ma ku aragteen kuma tahan sababta waxaa noqona ilaahay qof wax ku hadidaayo yaa ilaahu hebel ma taqaana dartiis wax ogsii hebelaan kugu hadidaa waa edab daro ilaahay qof laguma hadido isagaa la baryaa subxaana wa tacaala ma garta laakiin qofka ilaah waa ku edin kartaa war nima muslimkuna ilaahan kugu dhaarsho waxise waa dhigi karta inkastooysan fiicnayn inaa ilaahay magaciisaa ku tuugsada ilaahay magaciisaas jannaa lagu weydiisa iyo wax waaweyn laakiin dad laguma barbariyo badana jaaha alla subxaana wa tacaala maaragtay asmaadii sifaatkiisa dad inaad ku barbarisid ma aha marka waxaan dambe marka gadaalay ka yimaadeen dadkii markay wixii washruuc ahaa intay ka jeesteen oo wixii lagu tawasulayo waa ogtiin saddexdii noo godka ku duntay ee dhagaxa uu ku dumay ay yidhaahdeen war camal saalixood samaysan ilaahay inaad ugu dhowaataan maane ood ku baridaan maana wax kale ma lah nin waalidkiisoo baari u ahaa ninna isagoo zine heli karo ka dhowrsaday ninna aaminu ahayo nin shaqaalaha xoolihiisa u barakeeyey nin walbaa camalkii saalix ilaahay ku bariyey nin walba markuu ilaahay baryo godka wax yar ayaa maaragtay gadooma ka ifti ayaa qaadbaay saddexoodii markay baryaana dhagaxii wareegay markaasay ka baxeen meesha ilaahay ka baxey waa camalka saalixa marka dadkii maxay samaynayaan wixii mashruucaa intay ka tagaan ay shirkada wareegayaan awliya alla adeeg madad fulaan madad gurmud noo soo dir ilaahay ku abuurtay ood baryi lahayd aaw camalkaagii saalixa aaw asmaadii xusnaadii sifaatul culood ilaahay ku baryi lahayd aaw tawxiidki iyo khayrkii inta laga tegey aa wax maa anzalnaa baha min suldaan alla dabagalay dadkiia lagu colaadaysana qofkiina war ilaahay magacyaalkiisa ku bari war camalkiina saalixa ilaahay ugu dhawaada war qofkii wanaagsan noo ducey dhaha oo nool qof dhintay hawareerinin iyo qabriga aad maanta dhantaagantihiin isagaba camalkiisii uu joogsaday waa mubtadacaa la leeyahy marka yaa mubtadac ma ninkii qur-aankaaga istaaga mase ninkii khusacbalaad meelaha ka leeyahy marka arrintaas ahloof arrin basiidoo saalan waa yaa ayuha aladiina aamanuu ku ilaahay rasuulkiisa rumeeyow itaqu llaha ilaahay ka baqa wabtaquu jariya oo raasada ilayhi asaga alwasiilata dhawaasho waxaad ugu dhawaashaan waa camalka saalixa taqwada marka haddii la sheego wax khayra lala sheego iyada waxay ku dhacaysaa waxaarimta in laga tago ma garato haddii taqwada keligeed la sheegana camalkii saalixo la sameeyo xumidoo laga tago ku dhacaysa marka maadaama halkan wasiilo la sheegay taqwada waa xumidii laga dhowrsada ittaqullaha ilaahay ka dhowrsada caradiisa oo maarata macaasidii ka dhowrsada wabtaquu jariya oo raasada ileyhi asaga intaa wasiilata waxaad ugu dhowaataanoo camal saalixa ah raasada wajaahiduu fii sabiili jidka allana ku jihaado lacallakum tuflixuuna inaad liibaantaan aada badantihin aada mudantihin hadda haddii dadkii maaragtay ilaahay ka baqay oo ilaahay u dhowaaday oo dariiqii alle u qaadi lahaayeen riladiisa raadsaday ay liibaan ay ku sugan yihiin kuwii kaloo ayagu kufriyo ilaahay diidan oo ilaahay riladiisa aan raadsanin waa kana ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey low anna lahum hadday u sugnaan lahayd markay qiyaamo ay tagaan maa fil ardi dhulka waxaa ku sugan jamiican dhammaan wamwalxaal milahu midligiisana macahu u ahaan lahaa dhulka labanlaabkiisa haddii la siiyo liyaftadw liyaftaduu bihi inay isku furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati cadaabka qiyaamo inay isaga furtaan maa tuqubila minhum lagama aqbaleen walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab oo aliimun oo adag oo aada u xanuun badan yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu waxay doonayaan an yakhrujuu min annaari naarta inay ka baxaan oo holacaa saa usoo qaadaa holacii markuu saa usoo dhas wuxuu ku leeyiin ka booda meesha marka waa lagu iihaaminaa ka booda markay maagaana malaa'igtii garaacaysa markaasaa darbada lagu dhuftaa qacriga naarta iyo salkeedaa la geenaa walciyaadu billah wamaa hum ayaguna ma ahaanin bikhaarijiina kuwii ka baxaya minhaa xaggooda walahum waxaana u sugnaatay cadaabun cadaab muqiimun oo daa'ima nacam gaalada marka cuquubadoodii waa taas weligood inaysan cadaab ka baxaynin ee waxaan soo dhaafnay wax yar wasiilada qurbaha waa lagu dhawaaqa waa lagu idlaaqaa ilaahay loo dhawaado subxaana wa tacaala waxaa kaloo lagu idlaaqaa wasiilada darajo jannada ku taalla oo weyn oo meesha carshiga ugu dhow oo nabiga uu degi doono calayhi salaatu wasalaam waa lagu idlaaqa sidaa darteed marka adinka la maqlo in inta nabiga lagu saliyo loo duceeyo bukhaari wuxuu wariyey min xadiidi jaabir qaal rasul lah sal allau alay wasalam man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu nidaa aadaanka markuu maqlo allahuma rabba haadii dacwatii ilaahay dacwadaan iska lahaayow oo dacwada islaamka ilaa ilaaha soo jideeyey attaamati oo taamka iyo wasalaati alqaa'ima salaadan la oogayo oo taagan aati muxamadin alwasiilata si waa gurigaas weyn oo jannada darajada meesha ugu sarreeya oo carshi ugu dhow ku yaalo waalfadiilata fadiila sii wabcadhu kusoo bixi maqaaman maxmuudan waa maqaamka maxmuudka aho alladii wacadta aada maarata u ballan qaaday oo dadka dhan ay nabiga ku mahadin doonaan oo shafaacada markii ambiyada dhan ay ka joogsadaan nabigu usoo hormaraya calayhi salatu wasalaam markaas ilaahay ka aqbalaya kaasaa maqaama maxmuudka in dadka la kala fasliyo marka hore kabacdina uu dadka ummaddiisa u shafeeco khaasatan ahlu kabaa'irta u shafeeco ilaa qofkii saas yidhaahda xallat lahu shafaacatu yowma alqiyaamati qiyaamada ayaa maaragtay shafaacada nabiga u waajibay marka nabigana waa ugu ducaynaynaa annagana shafaaca noo waajibaysa in sha allahu tacaala nacam wuxuu yidhi nabigu sidoo kale idaa samictu lmu'adina xadiidka muslim oo wariyey min xadiidi camr cabdاllahi bn camr alcaas radi allahu canhu annahu samica nabiyu sal اla alay sl yaquulu uu leeyahy idaa samictu lmu'adina haddaa maqashaan faquluu midla maa yaquulu wuxu sidau dhahay u dhaha allahu akbar allahu akbar ilaa xaycalatayka maahane oo laa xawla laa quwata ila leeyahay maaha uma salluu calaya igu salliya fainahu man sallaa calaya qofkii igu salliya salaatan hal salli sala allahu calayhi casharan tobanoo ku salliya uma saluu liya alwasiilata ii weydiiya fainaha mansilatun fi ljannati waa laa tanbaqii aan u habboonayn ilaa licabdin addoon oo min cibaadillaahi ka mid ah wa arjuu an akuuna ana huwa inaan aniga noqdo ilaahay hasi nabigana wasiila calayhi salatu salaam faman sa'la liya alwasiilata qofkii ii weydiiye xallat calayhi shafaacatu shafaacada waa u waajibtay marka wasiiladana waxay dhahan waa meesha maanta ma arkaysaa jannada ugu dhowa oo carshiga ugu dhow so dadka dadka nabiga ilaahay ugu dhow subxaana wa tacaala baabam sal alla alay wasalam nacam ina almuttaqiina fii jannaati wanaharin fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir soo maa allay u dhow yihiin ahlujannada yaa ugu sii dhow ya man adqa annaas waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka taqwada daartaasna waa lagu magacaabo oo nabigu uu leeyahay marka mar kastoo la adimo inuu qofku intuu nabiga wixii uu mu-adinku yidhaahdo intuu yidhaahdo uu nabiga sidaa ugu salliyo oo wasiilada u weydiiyo wasiiladuna waa qurbadaasoo wuxuu dhihi jiraa cantara isagoo gabadhiisoo inana la hadlayo ma garat ina arijaala ilayka wasiilata ma garat ragga waxay rabaan inay ku soo gaaraan oo de guri waxbay kaa rabaan ma garati fatakaxali watakhadabi hadda gabarha inan haddii aada soo noqotay hadda iscilaamiyo isqurqurxe ragga uun gabar maanta ma arkaysaa dhisanay jecel yihiin marka wasiila waxaa weeye inay ku soo dhowaadaan oo ay guursadaan oo damac macnaha ay kaaleeyihiin marka wasiiladu waa dhowaashada wey marka alla waxaan lagu dhowaanaynaa subxaana wa tacaala daacadiis iyo alla kacabsidiisa iyo qurbadiisa ayaan ugu dhowaanaya sidaa markii la sheegay dadka ahlu maaragtay taqwada oo ilaahay u dhowaado inay liibaanayaan ayaa kuwii ilaahay aan rumaynin la sheego waxaa la yidhi ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey low anna lahum hadday u sugnaato maa fi samaawaati samada maa fi lardi dhulka waxa muggiisa ku sugan jamiican dhammaan inta dhulka taalloo dahab iyo lacag iyo waxa maanta adduunyada la haysto iyo wixii hore la haysan jir iyo wax la haysan doono liyaftadua milahu macahu walxaal milahu milkiisana isagoo kalena macahu ou la jiro laban laab liyaftaduu bihi inay isku furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati cadaabka maalinta qiyaamo maa tuqbila minhum lagamana aqbalayo walahum cadaabun aliyun bay leeyihiin yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu min annaari naarta inay ka baxaan oo holaca markuu saa usoo qaado inay raacaan laakiin malaa'igta zabaaniyada ayaa bur ku dhufanaysa hoos u celinaysa wamaa hum bikhaarijiyiina kuwii ka baxaya ma ahan minhaa xaggeeda walahum waxaana u sugnaatay cadaabun cadaab muqiimun ee maanta ma arkaysaa ay ku nagaanayaan marka waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ciqaabaa naartaas inay galaan oo aysan ka soo bixin oo xataa haddii fidaa iyo furasho ay lahaan lahaayeen aysan ka soo bixin walidaalika nabiga waxaa laga wariyay calayhi isalaatu wasalaam oo muslim iyo bukhaari iyo keyrkiisba ay wariyeen xadiis anas binu maalik qaala yutaa birajul min ahli nnaar nin ahlu naar aha la keenaya fa yuqaalu lahu waxaa la ya bna aadam kayfa wajadta madjacak bal naarta meeshaa jiiftay say ahayd fa yaquulu wuxuu le shara madjicin meel la jiifta meesha ugu xandha waa meel lagu gubanayo fa yuqaalu fa yaquulu ilaahay markaasu wuxuu leeyahay fa yuqaalu waxaa loo leeyahay hal taftadii biquraabi اlardi dahaban dhulka muggiis oo dahaba ma isku firan lahee fayaquulu nacam yaa rabbi waa isku furan lahaa fayaquulu lahu kadabta beenaad sheegtay qad sa'altuku aqala min dalik wax intaa ka yar baan ku weydiiyo falam tafcal ma aada falin waa diiday fayu'maru bihi ila annaar naartaa marka lagu celina rawaahu muslim ayaa weriye sababta waxaa weeye markii horaa wax yaraa la faro waa uu diiday marka hadalkan oo yuriiduuna an yakhrujuuna wamaa hum bikhaarijiina minha waa gaalada gaalada asalka amaa dadka mu'miniinta ah oo cusaada oo cadaabka la geliyo ilaahan ka magan galneen ayaga way ka soo baxayaan marka oo marka ugu dambaysa way ka soo baxayaan saasaan axaadiida saxiixeynka ku taala nin la yidhaahdo yaziid alfaqiir yaziid bnu sahayb alfaqiirna la jiray faqiirku faqriga oo wax la-aanta maaha waxaa weeye lafdhabarka faqar dahr ayay xoogaa ka jirnaa markaasaa faqiir loo yeey oo min faqrati dahr ayay ka timid markii hore marka khawaarijo ahaa jaabiroo markaa nabiga calayhi salaa slam axaadiisii shafaacadoo faraha badneed oo muslim iyo bukhaariba ku taallay in laga soo bixinaayo akrinaayo maqlo uu le yakhruju min annaari yukhraju min annaari qowmun fayadkhuluuna aljanna jannaday gelaya faqultu lijaabir warma waxaad ku hadlaysaan waa maxay inkaar haydin ku dhacday ilaahay wuxuu leey yuriiduuna an yakhrujuuna minha wamaa hum bikhaarijiina minha qaala utlu awal alaaya aayadda meeshaa ka horeysa akri soo bilow ilan waxaa weeye khawaarijta ahlubidacda waxaa lagu yaqaanaa aayadda waa daba goosaan in yaray jaf siisanayaan hore iyo aayadda siyaaqeeda ma akrinayaan meel dambey ka soo goosanayaan waa kan aayadda ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi lardi ina aladiina kafaruu ilaahay kusoo bilowday ilaa ina alaa inahum aladiina kafaruu waa kuwa kufriya u dhahay ma garata markii dambe aan inuuhi see looga soo bixina wuxuu yidhi maqaam maxmuud qur-aanka ma ku taallaa ma garata wamin alleyli fatahajid bihi naafilatan laka casa an yabcadaka rabuka maqaam maxmuud markaasuu yidhi waa ku taallaa markaasuu yidhi ma taqaana maqaam maxmuudka maqaam maxmuudka waxaa ka mid a nabigu markuu calayhi salaa slam faslu qadaa oo ka shafeeco oo dadka la kala saaray inuu ummaddiisana u shafeecay oo dad badan oo ahlulkabaa'ira ama maanta ma arkaysaa cusaada marka horeba shafaacada ay jannada ku gelayaan cadaabkii laga xoreynayo qaarna marka dambey gubtaan laga soo bixinayo ayaa ka mid a markaasaan aniga dhammaa dib isugu noqo marka horena de khawaarij waalano ahaa buy oo waxaasba aan lagu kari karinoo seeftaanaan wato koox waxaan rabnoo yidhi inaan baxnaan rabno yidhi oo dadka muslimiinta aan la dagaalano khawaarijta inaan u tagnaan rabno markii dambaan dib isugu laato waxaanm waxaa u malay ninkan dhan oo duqaa jaabir oo nabiga la saaxiib inuu nabiga ilaahay maaragtay been ka sheegayo weliba waxay yidha labadeedaas dhagood ha dhaga beeleen haddaana nabiga aanan ka maqlino oon been sheegaan dibaan isugu noqnou dhahay hal ninaa naga antanadii dhammaa waa ka soo noqonou dhahay midaan ugu tala diido waxuu dhahay fikraddii khaarijnimada ku baxo balaayadii ku darmo meeshii waxuu dhahay oo maaragtay oo balaayadiiba meeshiibu aado sidoo kale ibnu cabaar ibnu cabbaas radi allahu canhu midaa saasoo maanta kale ku yiri isagoo aayadahan maaragtay shafaacada akrinaayo naaficun اlasraq kii inkaarta qabay oo khawaarijiga waalna ah aa ku yidhi waxaad leeda dadaa naarta laga soo bixiya indhaha iyo dhegaha ka dhaca diinta ma fahmaysaan waa wax xadda ay culimmada lagu dhahayo oo kaleba markaasaa iu qur-aanka bal akriyo aayaddaana soo dalishaday aayadda bilowgeeda akri ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi lardi jamiica midla maca liyaftaduu bi marka mushkilada qabsata khawaarijtu waxay ahaayeen dad maaragtay culummadii saxaabada oo nabiga la kulantay ayay tuhmeen oo nabiga tafsiirkiisii iyo dhaqankii iyo ficilkii ka soo qaatay ay waxay dheen diinta ayaa godob ka gasheen oo diintaa godanyaaranaysa ayagoo marka juhaala oo weliba dad carab aan ahayn oo luuqadii aan aqoonin oo diinta dhaqankeedii aan aqoonin waxay dhaheen qur-aankii oon tafsiirkii rasuulka la socon calayhi salaatu wasalaam carabi ay ku fahmaanna aysan haysanin dad iska wareersanoo ahwaa ay ka buuxdaa ay waxay dhaheen maaragta aan ka qaadanayn markaas way dhumaan marka qofkan waxaa la rabaa diinta ahalkeed inuu ka qaato sababta saxaabada nabi huwa ladi wayucallimuhum alkitaaba yuzakiihim kitaabka waa in la baro lafdigiisa macnihiisa xukumkiisa camalfalkiisa ibnu mascuud waa ka yidhi toban aayood ma aanaan gudbi jirin ilaa aan ka xafidno oon macaanideeda iyo fiqigeeda aan ka baranno oon ku camal falno macaanida maxamana laqba inuu baranayo laqba carab waayo waaba yaqaanaa laqba muxuu uga baahan yahay macnaha camiiqa iyo dilaalaadka iyo beri dhiibka oo sii hooseeya ayay marka ay sii baran jireen waa ilaa marka haddii qofaan qur-aankii aqoon dad iska ahlu ahwaa intay isaga sheekeeyaan daahirka aayadaha loo daliyo isagoon aayadihii macnihii aqoon oon sunnadii ku fasirin waa waxa marka lagu dhumo waayo oo weliba dadkii cilmiga xamalatul cilmiga markaas la tuhmo markaas waa khasaarat lkhasaara ilaah ka maangal ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey low ana lahum hadday u sugnaato maa fi lardi dhulka wax u sugan jamiican dhammaan walxaal midlahu macahu laban laabna ay la jiraan dhulka waxaa ku jira liyaftaduu bihi inay isaga furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati cadaabka qiyaamada maa tuqubila minhu lagama aqbalin walahum waxaana u sugnaaday cadaabun aliimun cadaab xanuun badan yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu ay doonayaan inay ka baxaan min annaari naarta oo markuu holoco soo qaado waxay usi moodsiina inay ka bixi karaan laakiin wamaa hum man ahanino bikhaarijina minhaa kuwa ka bixi karo oo malaa'igta ku celinayso garun intay ku dhufta dib loola celinaya ama holacaa hoos ula qaayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun muqiimun cadaab adag bay leeyihiin wasaariqu midka waxaday iyo wasaariqatu iyo midka xada midda xadoo tuugta ah faqdacuu gooyo eydiyahumaa labadooda gacmood gacmahooda gooye macnaa kan saariqadana gooye saariqadana gooye marka labada gacmood ka gooye mid walba gacan haddii loo gooyo laba gacmooday noqonayaan maxaana loo goonayaa jazaa-an abaalmarin oo laga abaalmarinayo bimaa kasabaa waxay kasbadeen nakaalan xaal ay tahay cuquubo oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaada wallaahu ilaahayna casiizun ku qaalib a weeye xakiimun oo xikmo saaxiiba oo axkaamtu dejinayo xikma ayaa ku jirta ee faman taaba qofkii toobad keena min bacdi dulmihi markuu dulminimo sameeyo wa aslaxa uu wanaajiyo fa ina allaha ilaah yatuubu calayh wou ka toobad aqbalayaa ina allaha ilaahayna kafuurun ku dhaafid badan weeye raximun ee naxariisata halkan waxaa nolo sheegay xukumka sariqada iyo waxa ka ratimba awalan sariqada tacriifkeeda luuqa waxaa weeye waa akhdu lmaali khufya xoolaha oo si qarsoodiyo tuuganimo ah loo qaataa la yidhaahdo laakiin sharciga waxaa weeye waa xoolihii oo la xado ma garata laakiin waa inay xoolahaas marka maaragtay qofka loo goynaayo oo qadcu sariqa ay ku imaanayso shuruuday leedahay waa sheegi doona horta sariqadu waa xaaraan qofka dadka xoolihiisa in la xado waa xaaraan in la dhacana waa xaaraan sababta waxa weeye dadka muslimiinta amwaashood waa muxtaram qofka naftiisa iyo dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo ahalkiisa zawjadiisa muslimka waa muxtaram naftiisa lama dili karo diintiisa laguma tacadi karo diinkan laguma qasbi karo lagama fitnay karo xoolihiisa lagama dhici karo dadkiisa lagama dili karo ilmihiisa aalkiisa lagama wasakhay karo lama kobsan karo lama maanta cirdigood laguma cirdigiisa laguma tacadi karo lama ogolo qofka marka maqaasida khamsada oo shantaa waaweyn in diinta la xifdiyo nafta in la xifdiyo xoolaha cirdiga iyo caqliga in la xifdiyo cirdiguna qofka inaan lacayn waa xadulqadaf zaaniyata aan la dhihin in zinadii maanta ma arkaysa la hor istaago oo dadkii faaxishada iyo qurunka aysan ku faafin caqligiina waa in khamradii iyo daroogadii iyo qashinkii la joojiyo sababtoo daroogo meeshii laga cabo waxaa weeye cifo iyo sharaf iyo badbaado ma imaanayso ubul khabaa'itaa la dhahay xoolihii haddii laxdana dil iyo iska hor imaad iyo cadaawo iyo balaayo o dhan ayaa imaanaysa diin xumo balaayo o dhan baa imaanaysa marka waa in la xafido saa darteed shaarica wuxuu ku xukumay waa xarimay horta tuuganimadii qofka saariqaana waxaa lagu xukumay xad oo ah in gacanta laga gooyo gacanta weliba waxaa laga gooynayaa inta calaa inta calaacashaha la gooynayo sida raajixa eydi haddii la yihahdo waa gacanta intaan macalacalaacasha meeshaas kuwaca oo shanshada iyo dhudhunka iska qabsaana laga gooynaya marka la xadaayo la xadaayo qofka shuruudow leeyahy horta xoolahan waa inuu si qarsoodiyo tuuganimaa waa inuu ku qaato wey soo maha ninka xoolaha iskale waa inuu soo dacweeyo uu yihahdo xoolahan ayuu maanta ma arkaysa ninka ayuu iga qaato xoolaha waa inay nisaab gaaraan oo rubaca diinaar waa inay gaaraan rubaca diinaar waa inay gaaraan oo nisaab waa inay gaaraan diinaar kolley waxaa weeye waa afar garaamo iyo xoogaa rubaciis markaa meeqou noqonaa marka waxa weeye waa hal garaam iyo xooga wax rubac diinaar camal ya ka labaiya toban dinaar noqona ahe labaiya toban dinaar noqona nacam marka rubaca diinaar waa inuu gaaro waa inuu xirzi mithli meel aruursan oo waxa la dhigo meelaha lacaha lagu xafdiyo hadday meeshaas waxyaalaha oo caadada ka ah meelaha lacagta la dhigo waddan ammaana hadday taho sida sacuudiga oo kale oo dukaanka loo marada loo soo laabo waa xirzu mithli oon tuugaba lahayn meelahan oo kale kolle waa in khasnad iyo maaragtay kaasafoorto iyo meelaha lacagaa lagu xifdiyo meel walba in lagu xifdito xoolaha hadday bay-ada ay tahay in aynu xero ay ku jiraan oo halkaa xeradaa lagu masruufo ya xerdu mitliga waa xerada hadday tahay meelaha inay daaqaan un xoogaa laga dhow yaho meesha deegaanka ay daaqaan ayagana xerdu mitligooda waa saas hadba bay-ada siday tahay waa xerdu mitliga waxa weeye xoolahaas waxa lamida dadka lamida bay-adaas meesha wax ku ilaashada meesha lacagta lagu ilaashado xoolaha meesha lagu ilaashado dharka iyo badeecada meesha lagu ilaashado macnaha wax iska dayacan oo meel cidlaa iska yaallo oo la dhihi karo waxan waa dayacan yihiin qofkii xada qofkaas waxaway ma la goynayo hadhow kasay xaaraanta marka meel xafidan oo waxaas iyo wixii lamida bay-adaas la joogal dhaalayla waxaas waa xifdisan yihiin taasaa xirzimid la yidhaahdo nacam waa inay nisaab ay gaaraan qofkan waa inuu qaangaar yahay qof mukalafoo qaangaar u yahay qof caqli lahoo majnu oo majnuuny majnuun iyo lama goynaayo ama sabi iyo lama goynaayo marka taas wey xirsu mitligaas iyo nisaabkaas iyo shuruud ugu waaweyn intaa haddii laga helo marka imaamkana loo kor yeelo ay ku sugnaato arrintii oo ama markhaati ama alaabtii lagu hela mise isaguba uu qirto markaas waa la goynaya gacantaan o dhan waa gacan qaaliya maxaa loo goynaya gacanta qaali waxaa ka dhigay ammaanada markay khiyaano noqotay waxaa weeye raqiisay noqotay walidaalika nin oo abulcalaa almacari la dhihi jiray oo xoogaha sindiiqnimo iyo lagu tuhmi jiro diinta durdiri jiray ayaa gabay tiri isagoo diinta durahay wuxuu yidhi yamdu yadun bikhamsi mi-iina casjudin wudiya maa baaluhaa qudacat fii rubni dinaari gacan diyadooda ay tahay shan boqol oo maanta ma arkaysaa diinaar oo dahaba ilaa waa nisfu diya waaye moogta gacanta qofka dii la gooyo waa nisfu diya soo maa maxaa rubaca diinaar loogu goynaya tanaaqudun maa lanaa ilaa sukuut buu dhaa waa tanaaqud isburinaayo waa iskaga aamusayna mulxidu ahaa marka nin oo diinta duro ahaa caqiidadiisu aysa fiicneen marka shiikha u jaabo wuxuu dhahay yadulamaanati aklaaha wa arkasahaa dullu اlkhiyaanati fafham xikmat albaari haa cizu اlamaanati aqlaaha wa arkhasaha ammaanada cizadeeda ayaa marka hore qaali ka dhigay oo haddii la gooyey shan boqol oo maanta ma arkaysaa dinaar oo dahaba ayaa markaa loo diye u ah waa nisfu diyo laakiin raqiis waxaa ka dhig o dha dullu khiyaanati markay khaa'ino noqotay oy khaa'ino noqotay waa dulowday qiimaheedii waa dhacay ee faham fahfam xikmat albaari xikmada alle fahmooda shaygu casiis wuxuu yahay markuu qiimo leeyahay markay wax yar ay xaday oo tuugo ay noqotay marka hore yad wax tarayso oo muslimiinta u shaqaynayso jihaaday ahayd hadda shaqojaamaday noqotay wax yaray maanta xadxadaysaa jeebsiib iyo waxyaala liita ayay maanta ay ku dhaqaaqday marka markaa rakiisay noqota halka marka isagu ma usa fahminaya xikmada sharcigaa ka wey midda kale gaalada hadda waxay u badan yihiin qisaasta xoogaa waa ogol yihin laakiin tuugaa la goynaa iyo maaragtay waa zaaniyaa la rajiminaa ololaha ugu daranay ka ogaan waa shaydaan u shaqeeyaan soo maha qodqoladii muslimiinoo yeeshana hadde iclaamka inta lagu sallido waxaaba dhici karta waxa ciidamo warso iyo naataba in lagu soo duuliyoo la yidhaahdo meeshaas gacmaa laga gooyey iyo waxaas soo maha tuug maanta waxaa weye tuuganimadii heerkay gaartay har cad bunuug iyo dowladihii iyo maafi heer casay dhacaysa naftii baa la dilaaya tuugadu waxbay gabdhihii bay kufsanayeen wax walbaa la fasaadinaya marka tuugadii inta la qooqiyey ee adduunyii dowladihii dhan bayba qallibaysaaba xoola intay soo dhaaftay oo gabdhihii la kufsanaya oo waxba la kharibaya waa ku hadda maraakiibtii laga mari way marka haddii la goyn lahaana laba saddex haddii laga goyn lahaana gebigood edabay yeelan lahaa oo anagii soo marnay zayd bnu sawxaan ninkii acraabigaa soo wacdinaya markuu arkay uu yidhi ina kalaabaka la yucjibunii wa ina yadaka la turiibunii riibada maxaa keenay waa gacantaan go-an ninkaana dagaalay gacanta uga go-an waxau dha aniga maxaa kusoo geli waaba bidixdee ila qofka hadduu marka hore tuugiya midigtaa la gooyaa wallaahi maa adri o dha yaqdacuuna shimaala am alyasaar midig gooyaan ma aqaan macnaha waxa waay qofkii gacanta laga gooy maadaama laga shakina qof walba waa heebeysanaya qof walba waa heebeysanaya midda kale xuduudda ilaahay haddii la oogo ummadda waxay u keentaa barwaaqo iyo cizo aahaar waxaa jirta muse xadiid inuu ahaaba uu leeyahay hal xad oo la oogo ummadda waxay uga fiican tahay afartan subax oo subaxa barrays da-ayo iyo roob iyo barwaaqo ay da-ayso xad la oogaa ka qiimo badan markii xuduudda la oogo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa loo qiroodo khayr badan baa dhacayo wasaariqu markaa saariqnimada halkan raggaa lagu bilowday sababta hadda tuug rag unbaa ugu sarreeya soomaaliya iyaga unbaa wax dhaca nacam gabdhaha waxay dhacaanaaba iska yar wasaariqu tuug tuuggii iyo ayiladii saraqa ayaa ku xig waa mubtado iyo wasaariqadu midii tuugtaahe faqdacuu aydiyahumaa marka khabarkii waa jumlada faqdacuu fa'dana waxaa loogu daray bimacnaa shardi bay labisan tahay yacni kii waxada iyo kii hadday waxdaan macnaa hala gooyo camala meesha ku jirto shardi camal ayay meesha ay cabsantaha camal markaa faqdacuu sidii jawaabtii shardigaa laga dhigay faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda jazaa-an abaalmarin bimaa kasaa waxay kasbateen nakaal iyadoo tahay cuqubo oo min allah ilaahay xaggiisa ka timi oo dadka maadaama ficlad xun ay samaynayaan cuquubo ku taallo oon ka harin oo lagu ceebeeyo ilaa intay nool yihiin ayaa la daba dhigaya si qof walbaba markuu arko uga jeeso ninkan maxaa gacanta loo gooy ama gabadhaan loo gooy tuuganimo qof walba waa ka cararaya wallaahu ilaahayna casiizun ku qaalib a weeye xakiimun oo xukmo u saaxiib laakiin haddana qofkii haddii xuduudu ilaahay ta laga oogo uu toobad keeno ama maba lasoo dacweyninba intaan la awoodinoo lasoo dacweynba isagaaba toobad keenay faman taaba qofkii toobad keenay min bacdi dulmihi markuu dulmiyey oo wa aslaxa xaaladiisa wanaajiyey camalkiisa fa ina allaha alla yatuubu calayhi wa ka toobad aqbalaya ina allaha allana kafuurun ku dhaafid badan raxiimun ee naxariiso badan wey ee midda kale waxaan soo leba nisaabka wax lagu goynayo waa rubca dinaar saan sheegnay culummada khilaaf badanaa ku jira laakiin waxaa ugu xoog badan xadiidka caaisha ay tiri oo nabigu u yidhi calayhi salatu salaam laa tuqdacu yadu saariqi nabigu yuqdacu yaddu saariqi yani fii rubci dinaar rubca dinaarkaas ayaa maanta ma arkaysa lagu goynaya nacam xadiidkaasaana marka culummada ay u badan tahay qaar waxay leeyihiin toban dirham iyo waxaasaa lagu gooniya tuqdacu yadu saariqi fii rubci dinaari fi saacida muslim iyo bukhaariyaa wariyey waana madhabka imaamu shaafici khulafaadina hore ay ku tageen arbacadaha iyo cumar bn cabdilcaziiz saasayna culummadu ay rajaxaan xadiidkaas inuu yahay xadiidka faysalka oo rubac dinaar wixii la eg ama ka badan ayaa loo goynaya wixii ka yar marka nisaab marka way ka yaryihiin marka dadkii toobadkeena waxaa ka mid ahaa almar'atu almakhsuumiya gabadhii reer banu makhsuum ee xaday ee markay xadan la yidhi war gabadhan waa gabarh sharaf loo qurayshay ka dhalatay reer banu makhsuum waa qoladii abijahal waa laf weyn oo reer bani cabdimanaaf la tartami jirtee yaa rasuulku uga shafeecay ee markii loo soo diray usaamo markii loo soo diray oo nabigu ku xanaaqo yidhi atashfacu fii xaddin min xuduudillah maxad alla ayaad u shafeecaysaa in la joojiyo dadkii hore waxaa halaagabuu dhahay kaanuu idaa saraqa fiihim adaciifu tarakuu wuu ka tegi jira qof daciif shariif hadda waxaado qof weyn waidaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi alxad ma garato hadduu mid daciifa waa laga waa laga goynayaa miskiina misna la fuulale meesha ka yidhaah waladii low nafsii biyadihi low ana faatimata binta muxammadin saraqat laqadactu yadaha hadday faatima waxaad lahayd waan gooyi lahaa marka cadaaladday kutusina nabiga calayh isalaatu wasalaam inuu xaqa naftiisa iyo dadkiisa hormarin lahaa marka adig gabadhii caa-isha waxay tidhi markii dambe way toobad keenatay marka oo aaday u toobad keentay oo toobaddeedu maanta ma arkaysa waxay tidhi qaalat caa-isha fa xasuna towbatuhaa bacdu markii dambe toobadeed waa wanaagsatay watasawajad wayna guursatay wa kaanat taatii bacda daalika way ii imaan jirta iyadoo markay xaajo leedahay faarfacu xaajataha ilaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam wixii danaho ay leedahay ama su-aal ay qabto nabigaan u sheegi jira calayhi salaatu wasalaam marka qofka hadduu toobad keeno sharci waxba ka dhibi maayo ilaa waa dahaaro bal waxaa jira riwaayaad nin nabiga isu keenoo yidhi dahir reer hebel geel odiyaa mar wax ka xado halbaan meeshaas ka booliyeysay oon maaragtay qashay ciddiyaa la wadiye wallahi waagaas hal waa weynaa la yidhi marka gacantiyaa laga goy marka gacantaa la goy alxamdu lilahi aladii daharanii minha ilaaha iga dahiray intay aakhare jahanamo i geli lahayd ilaaha subxaana wa tacaala iga dahiray marka qofkii laftiisa waxadaaba dareemaayo balaayo inay daba socoto oo marka haddii xadkii laga fuliyo inay maaragtay najaaso iyo balaayo iyo cadaab uu ka haray maaragtay dareemaayo faman taaba qofkii toobadkeena min bacdi dulmihi wa aslaxa oo wanaajiya xaaladiisa fa ina allaha alla yatuubu caleyh oo ka toobad aqbalaya ina allaha ilaahayna kafuurba ku dhaafid bad dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariis alam taclam miyaadan ogeelay nebi maxmedow ana allaha alle lahu mulku samaawaati samadaha mulkigeeda inay u sugnaatay iyo waalardi dhulka mulkigeed yucadibu ilaahay wuu cadaabaa man yashaau ciddou doono wayakfiru waa u dembi dhaafaa laman yashaau ciddou rabana wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay kastaba qadiruu kii awoodo aayaddaa dadkao dhan lagu dhega hadlayaa lagu dhega hadlayaa macnaha waxaay qofow cadaabka alla ha fududaysan oo haysnay waxaan dembigan waa yaryihin laguma cadaabaayo sida yahuuddaba iyo nasaare naxnu abnaa'ullahi wa axibbaa'o saasa la iska jiro sababtoo ilaahay cirkan dhulka isagaa iska leh waxa kale waa addoommadiisii sow rabou ka yeelayaaho qofkau rabana towbada waafajinaa iyo khayrka xataa haddou qaldanaa markaasuu ka toobad aqbalaya qofkau rabana dembigiisii iyo jariiradiisa ayuu u qabanaya dembigiisa iyo qaladkiisa ayuu u qabanaya saa darteed ayaa xuduudda loo sameeyey xuduuddana waxaa loo sameeyey in aakharo lagu waansamo culimmadu waxay dhihi jireen war headha haddaa intaa shilin xadhay gacanta lagaa guuyo ama qofkii zinaystay oo naag guursaday ama gabadhii nin guurtay rajmi lagu dilay hadday cuquubadii adduunyada ay taasay tan aakharana maxaa u malayna in lagu waansamo haddii dhagaxaa lagu dilay zina xun qof oo la yimi soo maha adduunyadii cuquubkii waxa maba lagu ogola inaad noolaatidba adduunka inaad cumrisid qofka isagoo xaas guursaday oo guur wax ku soo arkay noolaada maba loo ogola inuu sii nool waa najaasi waa in la dahiro haddii cuquubadii adduunyada ay saas tahay aakhare maxaa u malayna inaad marka xumida la fududaysa weliba kuwa dhahaya naxnu axibaa dadka dhahaya muslim iska kafuur raxiim alla waa oo xuduudda ilaahay isaga maaragtay yani xoolaha iska cunay fawaaxishta iska gelay aayaadka isaga jeesjeesay wax inta la iska sameeyo aan cadaabka ilaah laga baqaynin marka khatar waayo aayadaas weliba ibnu jarir wuxuu leeyahay yahuudi iyo dadka saas oo samaynaayo oo cadaabka ilaahay ka aamino oo dhahay lan tamasa annaaru ilaa ayaam macduudaat waa qoladaas oo kale iyo murji'ada iyo dadka maaragtay rajada iska badiyo oo ku xadgudba oo cadaabkaba aan baqdintaba lahayn aayadda taasay taabanaysa marka alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha alle lahu mulku samaawaati samadaha inuu leeyahy mulkigooda iyo walard yucadibu cadaaba man yashaau ciddou rabo ilaahay ma dulminaya laakiin dembigiisa u qabanaya wayakfir liman yashaau ciddou rabana uu dembi dhaafaa toobadda waafajinaya qofkii salaax iyo wanaag uu la yimaado marka inaan toobadda allana aan laga quunsan cadaabka allana aan aamin laga noqonon lagu dhiiran macaasida ay aayadda ku tusinaysaan wallaahu ilaahina calaa kulli shayin shay kastaba qadiiruu ku awoodo macnaa qofkau rabana inuu tawfiiqa waafajiyo oo u dembi dhaafo kii kaloo edebdarro sameeyana oo maaragtay dunuubtiisa oo ku qabto oo ku ciqaabo alla kii awoodo waa yaa ayuha rasuulu rasuulow laa yaxsunka iyo ku murugelinin aladiina kuwii yusaaricuuna u degdegaaya fi lkufri gaalnimada oo min aladiina kuwii kamida qaaluu yihi aamanna waa rumayna biafahim afka uun iimaan ka sheegto walam tu'min quluubuhum quluubtoodana aysan rumaynin wa min aladiina kuwii kamida haaduu yahuudoobay ee ayagu kufriga u degdegayo adiga ku beeninayo kuwaasoo samaacuuna maqlid badan lilkadibi beenta aqbalo beenta iyo dacaayada diinta laga faalinayo ayay hore ka qaadanayaan samaacuuna waxay u maqlaayeen u dhegaysanayaan u jaasuusayeen liqoomin aakhariina kuwa kaloo lam ya-tuuka aan kuu imaanen ilay noo soo dhagaysanabi markaasay been iyo balaayo ay daldalayaan kuwaasoo yuxarifuuna gedinaya alkelima kelimaadka ilaahay min bacdi mawaadicihi meeshuu ilaahay dhiga ka bacdi ka bedelayo kutubtii hore bedelayo markay sharcigoodii ay bedeleen ayay nabiga su-aal usoo gudbinayaan su-aashaa marka nabiga ma ku qanacsano waxay leeyiin yaquuluuna waxay leeyiin in iituutum haada waa sheegi doonaa sawanzulk waxa aad rabtaan adinka hawadiinna hadduu idiin jawaabay saa rabtaan fakhuduu qaata wain lam tu'towhu hadduusan in lam tu'tu haddaan la idin siin oo jawaabta haro aanaan ka helin faxdaruu ka digtoonaan ilaahay wuxuu yidhi hadda waxaas madiina waa dad fitnaysana waman yurid illaahu ilaahay qofkuu doono fitnatahu inuu fitneeyo oo diinta uu ka fitneeyo qalbigiisa balaayo uu ku abuuro falan tamlika ma u hanatid lahu asaga min allahi alla xaggiisiina waxba wel heli kartid nin loogu talagalay inuu habaabo oo naar ou ka xaadiro waxba uma qabi karti ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwi weeye saa samaynayo lam yurid illaahu ilaahay uusan doonin an yudahira quluubahum quluubtooda inuu dhahiro ilahan kuwaas xaalkooda ka magan galneen lahum fi dunyaa waxaa u sugnaaday adduunyada khizyuun dul iyo foolxumaa u sugnaatay walahum fi laakhirati aakharna waxaa u sugnaatay cadaabun cadiimun cadaab aada iyo aad u weyn waa aayaddaana waxay ka hadlaysaa qole aada u foolxun akhasu nnaas dad ay ka hadlaysa waa munaafiq iyo yahuud munaafiqan iyo yahuud oo weliba qiso xun ay sameeyeen oo maanta ma arkaysaa muslim iyo bukhaariba ay wariyeen iyo ruwaadda oo dhan ay wariyeen qisadana sida saxiixa ku taalla waxay ku soo degtay laba yahuudoo iska zinaysatay nin iyo naag yahuudo iska zinaystay ayuu ku soo degtay kitaabka towraadkana waxaa ugu taala hadday yihiin dad sida kitaabkeennaba ku taalla iyo sunnada nabiga kitaabka markii hore aayad waa ku ooli jirtay lafdigeeda la nasakhay laakiin xukunkeedii waa uu yaallaa azaaniyatu wazaani farjumuuhum albattatan akaalan min allah lafdigii waa nasakhay laakiin xukunkii waa yaalla axaadiidiana qirayso xadiidi maacis iyo alkhaamidiya oo nabiga ou maata ma arkaysa ou rajmiyey marka kitaabkooda saasaa ku taala in dhagax lagu dilo maadaama dad nikaax wax ku soo arka ay yihiin markii dambe waxay samayn jireen siduu nabiguba sheegay hadduu qof sharafla ou xadana waa iska dhaafi jireen qof kalena waa xadka waa ka oogi jireen marka dambe waxay dhahdeen bar xoogaa taas ma fiicnee aan xoogaa wax dhexdhexaada aan samayno maxaan samaynaa waxaan samaynaynaa rajmigao dhanba waa ka daynaynaa waa jeedlaynaa wejigaan maarata dhuxul iyo wax madmadoobaan isaga dhanba ku shubaynaa ku daadinaynaa wax madoobeeyo wasakha dameer aan saaraynaa oo si dhinac isagoo u kala jeedaan saaraynaa suuqaan soo marsayna waa ceebeynaynaa waxaas aan samayna saasay ku dhaqmi jireen markii nabiga calay sala slam madiine u haajiray ayaa qisadaasu dhacday laba yahuudaa iska zinaysatay walciyaadu billah waxay dhaheen nabiga farti noogu dira hay waxaad ahdaan saasaa dhacdeen maxaan samaynaa waan ognay ogyihiin kitaabkii inay bedeleen waxay dhaheen haddii uu saan rabno noo jawaabo jaldiga iyo waxaan uu jawaabno berri waxaan leenahay ilaahu nabi warkiisaan qaadanay nabiga haddee wax waa tarakhus waa nabigii la rumayn maayo hal sheeyaa bisa oo maar tarakhusaa la raadsana sida dadka yidhaahda shiiq walba meesha uu xoogaa uu ku liitaan ka qaadanaya tarakhuska kii ribada ii banneeya waa ka qaadana kii ooliye alla ay adeeg jiraada waa ka qaadana kii moorgeedka ii banneeya waa kii masaafada ii banneeya gabdhaha weellaan waa ka qaadana mid walba meesha uu ku liito qashinkaa aruursana diin ka dhigana dadka dhahayo ee iyaga diin ahaana u weydiina waa ogyahay nabigu inuu xaq u jawaabaayo marka hadduu sideena naga yeelna waa ka qaadanayna hadduu sida towraad uu xakumana warkiisa kuma jiro warkiaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam warkiaa soo gaaray iyagii u dhaariyey marka horta way qariyeen markii ay qariyeen oy aayaddii hore iyo towraadkiion ogo faatuu bitowraati fanasharu waa la keenay midaa aayadtii rajmiga meesha ku taallo gacanta saaray hore iyo gadaal u akhriyay cabdullahi binu salaam wuxuu dhahay ka qaad gacanta kaarqabayo waatana aayadda meesha ku taalle fa idaa aayatu rajm oo ku taalla fa qaaluu sadaq yaa maxamed runuu sheegay nabigu marka waa uu dhagaxuu ku dila marka xukunkii sharciga ayuu ku fuliyey marka marka nimankaa maxay sameeyeen sharcigii ilaahay waa taxriifiye wax kaley meesha keeneen oo waxay dhaheen taxmiimkaana waxay dhaheen tan waa xukunkii ilaahay oo jira haddana waxay damceen nabiga inay ku khiyaanaan calayhi salaatu wasalaam oo weliba ay leeyihiin waxaad rabtaan hawadiina hadduu idin raacdana okay hawe hadduu idin raaci waayana maanta ma arkaysa diid adiga markaa aayaddaasi ku soo degtay labadii nin nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu rajmiyey markaasaa wuxuu dhahay cabdullaahi bnu cumar kuntu fii man rajamahumaa dadkii dhagaxa ku dilaan ku jiray falaqad ra'aytu yaqiiha min alxijaarati binafsihi labadoodii markii dhagaxa lagu soo tuuraayo nin ragoo iska dhigo dhagaxa isagaa isku dhigaa gabadhii isagaa difaacay waa iska shaydaan laakiin difaaca gowi alla saa intuu isugu fooriyo dhagaxa isagu isu dhiga macalin geesi geesi iska dhigayaa marka marka aayadahan marka saasi kusoo degay sababto waa inxiraaf mida ugu weyn kitaabka ilaahay bedeleen xukunka inta bedeleen xukun beena waxay dhaheen haadaa xukmullaahi wa haddana nabigu oo inay rumeeyaan ka khasbanaadeen waxay dhaheen masaladaa soo weydiiyey ma hawadeenna noo raac okay hadduu hawadeenna diido ka taga waa meeqo qalab qalad qalad qalad qalad la dul saaray marka ayagana kuwa wararkaas usoo qaadqaaday oo u dhegaysanayao munaafiqiin iyo yahuud kale waxoo dhanba isu daro waxaa la yidhi waa wax qabash aho wasaq oo dad ilaahay dahiro ma ahane waa dad akhlaaqdii iyo iimaankii diinta ay ka dhunteen ee gaalnimada waxa waaye u degdegaayeen kuwaasoo kale waxbaha ka murgin ayagaa ishaligaya saas waxay leey nabigeena waa la ogyahay calayhi salaa slam naxariista aada u badneed oo dadka hiyadaayadiisa u jeclaa falacallaka baaqicu nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiis asaf marka waa laga tasliyeynaya nabigeena calay sl aada u dadka khayrka ula jeclaa sax qofka daacigana saasaa loo baahaya qofka daaciga ama diinta wadaa ama culummada muntaqim inuu yaha maaha xataa dadka fusaaqda fisqigoodu ku necbiya fisqaasu necimaana qofka daatadiisa inuu naco mise colaad u muujiyo ma ah dadka qaarkood waxaad moodaa diinaan fahmnayn lakin dadka inay muntaqimiin ay yihiin weli dadka dadka takfiir iyo khawaarnimo isu bedelaan dadkii loo colaadaan oo midi loo qaato iyo seef hadda markaas waaba ka sii daranba adiga diinta markaad haysato adiga dadka colaad ha u qaado qofkan daatadiisa ulama coloobaysa waxay ula coloobaysaa balaayadan uu haysto iyo waxaan waxaad la jeclaanay caafimaad iyo hidaayo kadalika kuntum min qabl famana allahu calaykum marka ayadaha macnahaas xooga badan ayay maanta maaragta ku saabsan yihiin riwaayaadku marka waa ay badan yihiin laakiin riwaayaadku intaasay isku soo aruurayaan hadda marka inaan haddii aan fahmnay qasada inaan riwaayaadka idinku badiyo waxa weeye waktiga waa iska yaryahay marka yaa ayuha rasuulu nabiyow laa yaxsunka iyo ku muurug gelinin aladiina kuwii yusaaricuuna u degdegaya fi lkufri gaalnimada waaba dad kufriga u barabaxsanayaba iimaan la-aantatay ka badisa kuwaas laba qaybay ka badan yihiinoo min aladiina kuwii ka mid ah qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahim afka yidhi waa munaafiqiintii laakiin walam tumid tu'min quluubuhum quluubtoodana ma aysan rumaynin ee waxay waa daabuurun khaamis oo danahooda iyo maslaxooday ku ilaashanayaan wa min aladiina kuwii ka mid ah iyaguna kuwa kufri u degdegaya haaduu yahuudoobay dhammaantood isku daroo samaacuuna waa ku maqalid badan oo dhegayso badan oo qaado og lilkadibi beenta beenta yahuudda iyo acdaada islaamka u daldalayaan oy nabiga calayhi salatu salaam iyo qur-aanka ay ka bixinaan iyo saxaabada iyo qur-aanka ay ka bixinaan ay aqbali ogyihiin samaacuuna waa kuwii u dhegaysto u jaasuusa liqowmin aakharina kuwo kaloo lam yaatuuka aan kumin kuwaa su-aalo soo weydiinaya su-aalihii u qaadayaan balaadii soo gudbinayaan kuwaasoo yuxarifuuna bedelaya alkalima kalim kelimaadkii alle oo towraad ku taallay min bacdi mawaadici meelihii ilaahay markuu dhigay mawaadicdeedii ayay bedelayaanoo wax kaley ku bedelayaan oo taxriifku allabo aayaddii dhammeyd inay bedelaan iyo macnihii iyo ta'wiil inay bedelaan labadaba way yeeli jireen laakiin kitaabkeena lafdiga lama bedeli kara waxay isku dayeen ta'wiilka inay bedelaan ta'wiilkan hadiyo gorel culamo oo saadiqiina ayaa qac ku siinayso beentooda anfinaysa marka yaquuluuna waxay leeyihiin inta su-aal soo weydiiyaan waa midii haddeer intay sharcigii alla bedeleen oo wax beena ku bedeleen oy dheheen waxaan beentaa xukunkii alla ah ayay nabigana ku xujaynayaan oo leeyihin bal soo weydiiye yaquuluuna ayagoo odhan waa iska weydiinaynaa maana ma ku qancayno in utuutum haadaa arrintiinan haddii laidin siiyo oo waa maxay qofka zaaniga in maanta ma arkaysaa la garaaco oo la jadido ee dhuxo lagu madmadoobeeyo oo meelaha lagu ceeceebeeyo hadduu idin siiyo ou idiin iftoodo fakhuduuhu qaato hadhow waxaan dhahayna nabiyaa noo iftoodo ilaahan kula xujaytamanay leeyihin wain lam tu'tow haddaan la idin siinno jawaabtii aan laidin siinin ee xadkii towraada ku taaloo kale uu idiin sheego faxdaruu ka digtoonada ha qaadanin qiso kalena waa sheegaanoo xalay bani qurayda iyo banu nadiir laba lafoodoo yahuud oo madiino deganay ahaayeen banu nadiiraa marka xoog badnaa oo kuwaa banu qurayda ku amar ku taaglayn jiray saa darteed hadday dad iska dilaan ninka banu nadiir diyo kaamilaha la siin jiray boqol wasqi boqol ratirar oo badaraha la siin jiray ama timira ama sareen ah haddii kan oo quraydigaa la dilana konton oo ahaa waa ka diyo yaraa marka hore hadde waa ka tabar yaraayeena saasay ku raali noqdeen markuu nabigu calayhi salaa slam oo madiino soo galay oo labadoodiiba taxta qahri lmuslimiin ay noqdeen ay nin ay ka dileen haye waxay dhaheen soo dhaadhaca diyo kaamilana siiya ee waxay dhaheen diyo kaamila annaga see noo qaasan hadduu nus noo siinaysa waagi hor waa naga xoog badan ha laakiin hadda cadaaladdaata idinkama yeelayn nabigaan iskula dacwoon markay taas ay maqleen waxay dhaheen wallaahi saxwoon nabi maxamed kolle idinka yeeli maayo nimankan waa idiin qasbanaayeen hadduu sideennii hore noo jawaabana waa kaas haddii kale haka yeelinin laakiin qisada mashhuurka ah labada waa dhici kartaa oo saxiin ku taalla waa midii horeo arrintii labadii zinaystay arrintoodii waa ilaahay marka wuxuu le dadka saa u dhaqmaaya dad inkaar ku dhacday oo la fitneeyey oo qalbigoodu oo hallaabay iyo camalkoodu waaye waman yurid illaahu ilaahay qofkii ou doono fitnatahu inuu fitneeyo oo macnaa iimaan iyo khayr uusa jirina balaayo uu ka buuxiyo falan tamlika lahu uma heli kartid min allah ilaahay xaggiisa waxba ugama qaban kartid oo alla iraadadiisa kowniga wax hor istaagi kara lama arko marka iraadada waa midda kownigaa waa ma garata ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii waayo lam yurid illah ilaahi uusa doonin waa iraadada kowniga qadaran wa kownan ilaahay uusa doonin an yudahira quluubahum qalbigood inuu dahiro sababtoo dad khayr u diyaara ma aha saa darteed lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada khizyuun faalxumaa u sugnaatay in la ceebeeyo inay guuldarro ay ku dhammaadaan hadda munaafiqiintii waa ay jabeenoo khizyaa ku dhaco muslimiintia soo xoogaysa yahuuddiina sidoo kale walahum fi laakhirati aakhirana waxaa u sugnaaday cadaabun cadiim cadaab weynaa u sugnaaday weli marka yahuudiya oo lasii ceebayna waxaa leeyihi asalkoodaba samaacuna kuwii dhegayso badan lilkadibi beenta waa ka helaan beenta iyo quraan dhurwaaga ay ka helaanoo xaqa maba ka helaan iyagoo oga xataa aysan rabaynoo beenta isugu sheekaynayn ayay ka helaan akaaluuna kuwii cunid badan waayo lisuxti waxyaalaha xaaraanta ay ka dhargaan xaarama quutaliyo laaluushka maanta ma arkaysaa ribada khiyaanada waxaasoo dhan ayay maanta ma arkaysa ka dhargaan suxti marka wax alla wixii xaaraan laaluush ha ahaado maaragtay qarar ha ahaado khiyaano ha ahaato wax alla wixii xaaraan lagu kasbado waa suxti waay haye haddaba markasta waxaa dhici karta baa la yidhi inay qadiyaad ay kuu keenaan fa in jaa-aku hadday kuu yimaadaan mutaxaakimiina ilayka ayaa u qadara iyagoo kuu xuguntamaaya faxkum baynahum dhexdooda ku xug kala bix oo acrid canhum ka jeeso wa in tucrid canhum haddaad ka jeesana ood iska dhaabto tiraa war iga taga kolba xaq ma rabtaan xaqdoon ma tihiina faataadhug iyo imtixaanaa u jeedaan dhaaf haddaad tiraahdi falan yaduruuka shayan waxba kaa dhihi maayaan laakiin waa in xakamta beydo xakamta haddaad xukumto faxkum kuxugunoo baynahum dhexooda bilqisti cadaalad ku xukun ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaaladda sameeya horta maxaa dadkan dad qaldan waa soodaba liito dad xaqdoona maan waa lagu yaqaanaa nimankaan tindheerta waa lagu yaqaanaaho dad sideedaba xaqdoona ma aha waa dad been iyo ifki iyo akaadiib iyo tarwiij iyo balaayo dhan ka baayac mustarowa waa dad ummadda xuquuqdeeda cuno oo dhiig meertowa xaaraan waxaan aan ka dhargin ma garan marka horta khayrkaa ka filan ilaa qaliil minhum maaha haddaba hadday kuu yimaadaanoo gar isku kaa soo xuguntaan intay dimada ay kula joogaan ma garata haddaa rabtidna kala bixi haddaa rabta iska dhaafa waxaa tara iska diro xaq ma rabtaan ay dhaafa dheh haddaad ka jeesato waxay kaa qaadi karaan lama arko haddaad kale xukumtidna waxbay kolley markaas cadaalad ku xugun baa leeya nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka qolaa waxay leeyihiin hadday kuusoo xuguntamaan nabiga aayaddan khiyaar baa lagu siiyey waxaa la yidhi faxkum baynahum oo acrid canhum laakiin aayad kaloo noo dimaanta waa an ixkum baynahum bimaa anzala allah aayadaasaa nasakday leeyahay laakiin ibnu jariir waa uu diido wuxuu leeyahay anixkumtaasi waa midaan faxkum baynahum waay khiyaarkii wax la nasakhay lama arko saa darteed noo soo xuguntamaan ma garad haddaan rabnana waa kala bixinaynaa haddaan rabnana waxaan leenahay baddiinna iyo balaayadiin nagala taga inkastoy raajix tahay in maaragta markaas la kala bixinaayo nacam fa in jaa-uuka hadday kuu yimaadaan ay mutaxaakimiina ilayka iyagoo kuu soo xuguntamaayo faxkum baynahum ku xugi dhexdooda wadda muslimiintana waa sidoo kale qaaligii maaragta muslimiinta waa sidoo kale xaakii muslimiinta oo acrid canhum ama ka jeeso wa in tucrid canhum haddaad ka jeesato falan yaduruuka shayan waxay kaa qaadi waayaan mala wa in xakamta baynahum wain xakamta haddaad xukumtana faxkum baynahum dhexooda ku xukmi bilqisti cadaalad ina allaha ilaah yuxibu uu jecelyahi almuqsidiina kuwa cadaalad sameey alla subxaana wa tacaala markaasoo arrintoodii ayaa aada iyo aada loola yaabanya wa kayfa seeba yuxakimuunaka adiga xaakimkaaga yaaba oo xukun ku weydiinaya ayagoon ku rumaysnayn maba ku rumaysneen maxay xukun ku weydiinayaan walxaal cindahum atawraatu towradna ay haystaan towraadkiina aysan ay taxriifiyeen oysan ku dhaqmayn fiihaa xaal ou towraadka ku sugan yahay xukmullaahi xukunkii alla uu ku sugan yahay uma yatawalloona ay jeesanayaan min bacdi daalika markaas ka bacdi wamaa ulaa'ika kuwaasina ma ahna bilmu'minin mu'miniin laba qaladay galeen horta wuxuu kale nabi maxamed aan u tagno saan raba haddii uu noo yeelo waxaan leenahay nebi ilaahay aan ku xujaysanayno haddou naga diidana ma rabno waxaa waxaas caqli maa maxay kuugu soo xumaba ku rumaysnee qofka baxaa markuu ku rumaysan yahay oo diintaada oo maanta ma arkaysa uu rumaysan nabinimadaada markaasaa xukumkaaga ilaahay agtiisuu xujo uga noqon karaa see adoo ku beenisiin hadhow xukunkiisa ilaa agtiisa kuu xujaysana u dhihi karaa waa adab darro soo maa midda kale oo adiga xukumkaagii maba rumaysnaba manaba ku qanacsano tan kale towreedkii alla agtooda yaal oo xukunkoodau yaalo markaasay taxriifiyeen khabaraadku aa taxriifiyeen marka waxaa dadkan haad ma haystaan adiga nabinimo kuma rumaysna xukumkaaga daacadnimo ma u raacayaan waa hawadoon towroodkeediina ma ku camaal falayaanoo xukunkii alle ku yaalla way taxriifiyeen mana rabaan xukunkii alle laa yaakudu lxukm laa min atawraat walaa minka kaa qaadan maayo daacad maba marka ahanba marka marka taxaakumkoodu daacad ma ahane waa mardadabaan waay marka idabdaro waa saas camal ah ay u egtahay wa kayfa sida yuxakimuunaka adiga xaakimkaaga dhiganaya ayagoon kuma rumaysnin oo midda kale gartaadana aan ku qanacsanay waxaad goyso walxaal cindahum atawraatu cindigu inuu tawrad uu yaalo fiihaa xukmullahi xukumkale uu ku sugan yahay oy taxriifiyeen oysan ogoleen uma yatawalluuna way ka jeesanaan bacda daalika markaas ka bacdi kii tawraadna waa ka jeesanayaan waaba ka jeesaan ma ogola kaagana maxay dhaheen haddaana hawadeenna uusan raacin ma garat ma qaadanayo marka mar kastaba waa mutawaliin iyo mucridiin waay ay ka jeesanayaan wamaa ulaa'ika kuwaasina ma ahano bilmu'miniina mu'miniin ma ahan kuwaas marka waxaa la leeyahay bal tawreedka ay ka jeesanayan markaasaa kutubtiia laga sheekaynaya tawreed wuxuu ahaa haddana injiil wuxuu ahaa kitaabkaani wuxuu ahaa saddexda kitaabba waa ka jeestay waa hadda kutubka in anzalna tawreed hadda laga sheekaynaya haddana injiilaa laga sheekaynaya kitaabka qur-aankaa laga sheekaynaya saddexda kitaabba waa ka qaawan yihiin saddexda kitaabba waa ay ka qaawan yihiin marka nimankan haad ma haystaan meelaha faataadhug iyo waxbaan haysanaa iyo diincaayay ku jiraane iyo idin qaldoga saasay weli adduunya uga faataadhug leeyihiin waxbaa naqaanaa iyo diinaa naqaanaa iyo kan iyo kan adduunyada isku dabariteen markaasaa intaasoo hadda iimaan laaway aa maaragtay u tarwiijinayso iimaan lahayno diinta u taxriifinayso dhuruq kala duwan oy ugu shaqaynaa iyaga laakiin aysan ogeyn ama ay og yihiin ay ugu shaqaynayaan innaa anagu anzalnaa waan dejinay atawraata tawraadka fiihaa xaalu kusoo hudun hanuun iyo nuuru nuur yaxkumu bihaa waxaa ku xukumi jiray bitawraati annabiyuuna nabiyintii alladiina kuwaasoo aslamuu islaamay liladiina kuway ku xukumi jireen haaduu yahuudoobay waalrabbaaniyuuna rabbaaniyuuntuna waa ku xukumi jireen yahuudda iyo walaxbaaru axbaartu kala bixi jireen maxay saddexdaas qoloba nebiyiinta iyo axbaarta rubbaan ugu xugudal ugu kala xukminayeen kitaabku oogaayeen bima stuxfiduu waa xifdintii laga dalbay inay xifdiyaan min kitaabillah minta waa iska bayaanay o og tahay kitaabka alle inay xifdiyaan oy taxriifka ay ka ilaaliyaan iyo inaan lagu camal falin wa kaanuu waxayna ahaayeen ambiyadii iyo axbaartii iyo rubbaanintii calayhi korkii suhadaa kuwii marka marqaati ah oo waardiyeeyo kitaabka oo maanta ma arkaysaa xugun kastaba in la taxriifiyey in kale ayagu kala ogaado oo waardiyeeyo saa darteed xukunka marka maxaa looga leexanaya kuwaa maxay uga leexanayaan ee dadweynehay ka baqaayaanoo waxay leeyihiin zinadii ashraabtii ay ku badatay hadhow haddii xadkii laga oogo dhibaata dhacas dadkii ma ogola markaasaa jacburation loo samaynaa qiilaa loo raadinaya qiil baanbaanah loo raadinaya iyo tarahusaad iyo waxaan jirin ah loo raadinaya ee falaa takshawu nnaasa dadka ha ka baqanin wakshowni an iga baqa walaa tashtaruu wakshowni iga baqa walaa tashtaruu hana ku iibsanina biaayaati aayaadkii hamanan qalin lacagna oo xukunkii aad ka tegaysaan si lacag yar loo helo xaqii beeni rumayntiisaa ka tegaysaan nebi maxamed sidaa yahuudda iyo rashwaad iyo carabahaas jaahiliinta uga qaadataa haddaba qofkii xukumkii ilaahay caddeey waayo ee taxriifiya ee baadil asaga uu samaystay intou ku taxriifiyada kanaa xukumkii ilaahay ah ee xukumkii ilaahayna tuuray xukum kaloo asaga jeebkiisaa ou meesha asagu keenay yidhi waa xukunkii alle kaasna hirgeliyey waman lam yaxkum qofkaan ku xakun bimaa anzala allahu qofkii aayad wixii ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaas hum ulkaafiruuna gaalama aayadda ilaahi wuxuu leeyahay uu noo caddaynaya waxaa le yahuud haad ma haysta kitaabka towreed aan soo dejinnay oy ka qaawan yihiin kitaab weyn oo ah haddaad hidaayo mauga jeedaa nuur ma uga jeedaa hadda kama muuqo muxuu uga muuqan la-yahay ma inaan kitaab fiican loo soo dejin uga muuqan la-yahay may kitaab fiican waa la soo degtaa kitaab fiican oo ahaa dad fiicanna waa jireen oo reer banu israa'iila oo ambiye iyo axbaar dad fiican oo ku camal falay waa jire soo maha laakiin kooxdan ayagaa kitaabkii ka leexdayo dhamac adduunyo iyo waxyaalo iyo jah iyo cabsiyaa gashay oo waxyaalahaas maaragtay waa ka alungeysan meesha kitaabka waa ka tageen ee kitaabka waa fiicnaa wey dad hirgeliyana waa jira soo maha laakiin fakhalafa min bacdima khalfun ma garata warisulkitaaba kitaabkii dhaxle aqoontiisi laakiin camalkiisa ma dhexan yaakuduuna carada hada aladnaa adduunyada maaragtay badeecadyaday qaadanayaan ay ku iibsanayaan wayaquuluuna sayakfaru lana ha hadda qaladkaa ka soo noqday biraan isaxayna wain yaatima caradu milu yaakuduuh haddana maantaa loo keena haya xukunkii bedela xoogaagan jaabka gashada halas waa laga tegey alam yuukhad calayhim mihaaqu kitaabi anlaa yaquulu cala allah ila alxaq inay ilaahay waxaan xaqaan aysan ka sheegin mudarasuu maa fii ay darsiyaan waddaaru alaakhiraةuna khayru aladiina yattaquuna falaa yacqiluun wاladiina yumasikuuna bilkitaabi waaqaamu الsalaata inaala nudlajra muslixiin marka kuwaan kitaabkii bedeleen ayagoo adduunyo iyo damac iyo dadkii cabsi iyo xishood iyo damac maarata ayaa u geeyey marka arrintaas waa lagu gaaloobay halkan ayadan marka mal yaxkum anzalfula kafir la shaki male yahuudiya kusoo degtay laakiin waa caam laakiin yahuudiya kusoo deg waxay sameeyeen bal u fiiriy horta awal nabi maxamed waa beenisanyii horta iyo kitaabkan qur-aanka soo maha soo taas waa ku gaaloobeen soo maha tawraadna way taxriifiyeen beenay ka sheegeen xukumkiiay bedeleen xukumkii markay bedeleen oo taxmiimkan ay ku bedel waxa weliba waa xukumki ilaahay waa sharci ilaahay dheheen koodii waa sharci ilaahay dheheen saasaa marka gaalmo loogu tilmaamay culimmada marka markaad maqasho salafkii hordha ay aayaddan yahu yahuud ahlu kitaabkay khaas ku tahay macnaha waxay ka wadaan qaabkaas iyo qaab ku eg wixii sameeyay qofku isagu diintii intuu bedelay oo sharci kale asagu ku bedeshay ee weliba yidhi kan waa xukumkii ilaah qofkii saas la mido amaa qofkii muslin asagoo ah ee diintii rumaysan kitaabkii xaqaha rumaysan in waxa laysoo xukumo rumaysan laakiin hawe intay qaaday mar ka leexday isaguma lamida kuwa xukunkaale waa rumaysan yahay qaladkoo galan inuu qalad yaho cuqubo oo mutawagiya hawo unbaa qaaday ama cabsi oo bini aadam ka cabsanayaa qaaday laakiin ma dhihin xukunkii muxarafkaha kanaa xukunkii ilaahaya ma dhihin mana uusan xalaalayso kaas dembigiisu waa dembi wa soo maa kaas dembigiisu waa dembi wa ayadan marka qolona waa ku xadgudubtaa qolona way ka gaabisaa salafkuna waa dhexdhexaad qolaja khawaarijta iyo takfiirka iyo waxaas dadka ahlu ahwada un dadka un colaada u qabo muntaqimiinta inay dadka un ka aarsadaan rabo waxaa weeye kelimatu xaqin yuraadu biha albaadil ay ka dhigtaan waa midda cali lagu kufrisiyo lagu dilay waa oo cusmaan lagu dilay oo mucaawiye in lagu dhaawaco lagu dil la rabay oo xuseen lagu dilay qof walbaa hawadiisa qofkii khilaaf wuxuu leeyahay xukumkii ilaahay ka leexday man la yaxkum anzala fulaakum alkaafiruun iska dhahay aayaddana xaakimka caamkuman adiga laftaada haddaan naftaada ku xukumi weysid sharciga oo ahalkaaga iyo owlaadaada ku xukumi weysid gurigaaga oo qabiilkaaga haddaa kaaba qabiilka ku xukumi weysid oo ardadaada iyo dadkaaga hadday kaa ku xukumi weysid waa soo gelaysa qofka naftiisaa soo gelaayo qoyskiisaa soo gelaayo madrasadiisa iyo masaajidkiisa meesha u taliyo hadduu ku xukun horta waa soo gelay aayadda waa caamba soo ma haya andmarka waxaan idhi dadku waa saddex qolo qolo takfiiriyiinta iyo wixii khawaarijta ee aayaddan si baadiloo isticmaasho sida cali uu yihi kelimatu xaqin yuraadu biha albaatil waa ka sheekaynay aayaddana waxaan dhahnay ninka xaakimka keliya kuma ahayno qof walbay kusa adiga nafsadaada haddaad salaada ka tagtid waajib haddaad ka tagtid xaaraam haddaad samaysid xakamta bikayri ma anzal lahu ahalkaaga baatil haddaa ku qirtid iyo dadaa xukuntid waa caam khaas iyo caam dadna waxaa weeye waa dadka xukunka ilaahay uusan qiimo lalahaynba diinta dhanba haddii laga tago axkaamta ilaahay haddii laga tago sharciga ilaahay aan la oogin dad aan dan ka lahayn oo wax walba haddii la bedelo qawaaniin lagu bedelo oo maaragtay sharcigii allaba la bedelo maa caleesha ay la taho uun diinta xoogaa masaajidda xoogaa lagu cibaadaysa ay la taho afkaarahan gaalaha maarata iska rumaysa kun diinta aysan waxba kala qiimo lahaynoo xugum dadka ka xukuma aysan lahayn dadkaas iyagana waaba khaldan yihin qofka og oo yani rumaysan diinta in laga maarmo is waxba ku dhisnayn oo akhri iyo adduunba aanba looba baahnayn diinta oo sharcigeeda aan loo baahnayn qofkaas da isaguna waa qof dhintay waay dadka ahlu sunnada iyo culimmadana waa dhexdhexaad waxay qabaan sharciga ilaahay in la oogo qofku naftiisa inuu kitaabka ilahay ku camal falo ahalkiisa oo ku dabaqo owlaadiisa intuu gaari karo qof walbaa tabartiisa xaakimkau diinta xukumo inta u maanta ma arkaysa awoodo haddii marka ay dhacdo qofku inuu alxukm bigayri maa anzala allah inuu duro oo yidhaahdo diintan wax laysku xukuma waa qalad ma fiicna waa laga fiican yahay qawaanintan kalaa ka fiican ama waaba la mid waa gaalnimo waay taas ooma uu xalaashado alxukm bigayri maa anzala allah amaa haddii uu leeyahy anugu waa rumaysan laakiin waa cabsanaya adduunkan waa lagu soo duulaya ama maaragtay wax cun oo ku umarsoonayoo kale laakiin juxuud aysan ahayn qalbigiisa ilaa yaqaan laakiin daahirka annagu kufri ku dabaqmayo waxna hadda waa gaal waa gaal in la wasaco ummadda la gaalaysiiyo wax maslaxaa ka imaan mayso haddii ku leey qofki waa muslim adigoo nugtaba ka dhig ha soo muslim taha niyo ilaahay diintiisa ku dadaal waa gaal waa gaal dowkirada gaalan baa maxaa ku samaynad maxaa ka qaadi kartaa walciyaadu billaah mise dhow inaad dishaa rabtaa miya adig waa gaal dhiiggiisa iyo xooliisa umarsoone marka ictidaalka haddii la sameeyo waa saas culimmaduna saasay ka hadlaan daxaawiyada ninka sharxa wuxuu leeyahay xug bikayri maa anzalla kufr oo diinta ka bix waa noqon kara sidii qofka xalaalaysa kufri oo duuna kufrina waa noqon kartaa qofka hadduu isagu diinta ilaahay uu rumaysan yahay laakiin uun qalad uu ka dhaco wuu noqon karaa sidoo kale ibnu taymiya wuxuu leeyahay kuwa ilaahay uli ittakhaduu axbaaran wa ruhbaanan arbaaba min duunillah oo ahlu kitaabka axbaarta iyo ruhbaanta warkooda iska qaata waa labo hadday rumaysan yihiin ninkan diinta maaragtay wuxuu ka sheego oo beena inuu asagu musharic yahay sida musaarado badan waa rumaysan wixii kani soo saartay diin inay tay haystaa oo ciise oo wakiil ka yahay ilaah taas waa gaalnimo laakiin haddii uu rumaysan yahay ninkan diin ma bedeli karo waxna ma xalali karo laakiin xoogaa qiil iyo waxyaalo ii iftoodo xoogaa ruqsa ruqsa u siiyeyo waa maaragtay waa iska bashaqsana laakiin inuusan diina xukumin uu rumaysan yahay waxaan uusan waxna waxna xarimi karin waa dadka cusaadaha wadaad xumayaalka iska raaco oo kale wa waa dadka cusaadaha marka kufrigaan lala degdegayo macnama adiga laftaaday ku haysataa qofku gaal gaal waa dha adi wax leeya markaad leedahay qofaan gaal ahayn waa gaal adigaaba ad xukamta bikayri maa anzala allah sababtoo nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu salaam qofkii qof muslim waa gaal ku yidhaahda hadduusan qofkaas gaal ahayn asaga kusoo noqonaysa dadkan waa gaal gaal gaal gaal dhahaayo horta adigayba ku haysataaba ninkaas hadduu gaal noqon waayo dhag adayba kugu soo noqoneen adaaba marka qilqiil ku jiraba ma garan nabiguna hadda waaba sheege wuxuu dhahay man qaala halaka annaasu fa huwa ahlakum qofkii dadka waa baabeen adigaa baaba ugu horeeyo waadna aragtay dadka noocaas oo kale diin kuga waaraan xuma bartaan afar bers qajacu leeya ummadda u baabeyna marka dambe dhaciyaalo suuqa ugu xun isagoo arkaysa meel diinyo iyo dunyaba maanta ma arkays ka khasaara ilaa qofun toobad ilaahay oo ku anfaco maaha marka aayaddaas labadaas daraf iyo wasadka ahlu sunnadana maxaa lagu yaqaanaa wasad iyo dhexdhexaad ayaa lagu yaqaanaa inaa anagu anzalnaa waan soo dejinay atowraata marka yahuudda lagu caddayna waxaa lagu leeyahay kitaab fiicano hore waa haysteen laakiin waa ka tageen injiila haddana loo soo diray waa ka tageen nebi maxamed calayhi salaatu salaam aa furqaankana la soo diray waa noo imaan doontaa waa ka tageen xaq ma aysa weynine saan xaq weyto uma gelin ayagaan xaq rabin oo kufriga u degdegaaye wakhti ha isaga dhuminin waay innaa anzalnaa waan soo dejinay atowraata towraadkii fiihaa xaal dhexdiisa uu ku sugan yahay hudan hanuun iyo wanuuru nuur yaxkumu bihaa waxaa ku xukumi jiray annabiyuun nabiyaalka liladi aladiina kuwaasoo aslamuu taa waxaa garanaysa ambiyada horena muslimiin bay ahaayeen diinta islaamka unbaa diin ahayd weligeed inna diina cinda allah alislaam marka ambiyadii oo reer banu israa'iil muslimiinay wad ahaayeen iyo dadkoodii wanaagsanaa liladiina kuwii kuay ku xakumi jireen haaduu yahuudoobay warabbaaniyuuna way ku xukumi jireen yaxkumu biha nabiyuuna iyo warabbaaniyuuna ku xukumi jireen kuwa rabbi loo nisbay ilaahay u go-ay cibaadadiisa iyo walaxbaaru kuwa cilmiga badan dadkay diinta ku xukumi jireen bisababi maa ayay ugu xugi jireen istuxfiduu inay xifidaan laga dalo min kitaabillahi kitaabka alleh wa kaanuu waxayna ahaayeen calayhi korkiis shuhadaa kuwii ku marqaatiy inaan la bedelin oy ilaaliyaan kuwii ka marqaati kacay ahaayeen saa darteed dadkii hore saasay ahaan jireen balaayo waa adinkan iyo kuwii idinla mid ahe oy xaqa bedelee falaa takshaw annaas dadka ka baqinina waqshawni iga baqa muslimiintana waa ku jirtaa in la yidhaahdo ilaahay ka baqa dadka ka baqanina oo xaqa ha bedelnina muslimiintana waa ku hoos jiraan walaa tashtaruu hana iibsanina biaayaati aayaadkayga amanan qaliilan lacag yar adduunya ha badato waa yartaa markii aakhara loo eego famaa mataacu lxaajina fi laakhirati eesh ilaa qaliil waa waxay waman lam yaxkum qofkan ku xakumin bimaa anzala ilaahi wuxuu soo dejiyey intuu xalaalaysto oo sharcigii bedelo oo sharcigii uu bedelo beentaa sharci alla ku sheego ma garatay xaqiina diida fa ulaa'ika kuwaas hum lkaafiruuna gaalamo والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم من دم إن شاء الله